gudoomiyaha degmada dhuuso mareebahana duqa caasimada cabdiraxmaan cali maxamed guduquruw oo ka hadlayay kulan ay yeesheen odayaasha dhaqanka iyo maamulka caasimada ayaa waxa uu ka codsaday bahda dhaqanka inay la shaqeeyaan maamulka islamarkaana ay baahi weyn u qabo maamulku la shaqeynta odayaasha dhaqanka isagoona sheegay in ka maamul ahaan ay haatan buxusheen qaar ka mida odayaasha dhaqan kuwaas oo geedfadhi u noqonaya arrimaha la xiriira xalka bulshada
oo maamulka caasimadda ka wakiila odayaasha wax u qaban doonaa shir haddii la yidhaahdo adinkana fursaddaas waxaan rabnaa inaad ku mantigiino rasmi ah ama saxiixiina intaas dheereeya intaas soo gaabiya intaas haaska dhiga dee waxaan rabnaa inaan aragtidiina wax ku qaybino kadib marka annaga iyo adinka wax isla qaadano wasaaradahiina go-aankooda helnana waxaan rabnaa inaan meeshii ku dhaqaajino ficil lagu dhaqaajiyo marka adinkoo si guud noola qaadateen aragtida gaarka ahod rabtaa inaad wada falanqaysaan inaad hawshaas waxaan rabaa doctoorka idinkala shaqaynaayo idiinna wici doonee fursadaas inaad noo dedejisaan waa codsanaynaa waxaan rabaa inaan idin sheego odayaasha meeshaan caasimadda galmudug waaye waxaa ku taalla wasaaraddii arrimaha gudaha oo wasaaradda xafiiskeedii ku yaalla oday kasta oo galmudug ka shaqeeyaa halkan idhikaarkiisa yaallo oo ka macnaha waxa weye wasaaraddu ku leeyahay laakiin degma ahaan annaga markii la yidhahdo degmada dhuusmareebeed shan iyo toban odaya annaga noo qoran oo maaragtay inay maamulka caasimadda si gaara dadka magaalada ku hoyda oo magaalada jooga oo maaragtay kasoo toosa oo arrimaha maxalliga inay nala xaliyaan sida dhulalka aan ka hadlayno iyo dhiigaga iyo mushkilaadka na qabsan kara annagoo ku fiirinayna odayaasha shaqadooda iyo dadku siday u dhasheen intaba shan iyo toban oday ayaa maaragtay noo qoran odayaasha shan iyo tobankan u yeerayna haddii ilaah doctoorka u yeeraya waxaan rabnaa inay aragtidaas sida rasmiga ahna inay noogu soo gudbiyaan taasna waxaan rabaa inaan intaas ku dilno baaqa maamulka caasimadda kasoo yeeray ah inay odayaasha dhaqanku ay dalbanayaan inay la shaqeeyaan ayaa ku saadi ah iyadoo ay odayaasha dhaqanku ay door muhiima kaga jiraan kaalinta xalka bulshada dhexdeeda markay timaado